Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa ah bil ka duwan bilaha kale ee sanadka. Waa bil uu Ilaahay ku waajib yeelay ummada muslimiinta ah inay soomaan, sidoo kalena waa bishii uu Ilaahay soo dejiyay Qur'aanka Kariimka. Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa ah bil ay haweenka Soomaalida inta badan ay ku mashquulaan cunto karinta iyo cunto diyaarsiga, iyagoona guta cibaadaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah haweenka ku nool degmada Dhobley, iyagoona ka warbixiyay sida ay isugu keenaan hawsha guriga iyo gudashada waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan.
Bismillah magacayga waa Aamin Cabdulaahi Maxamed. Horta bisha barakeysan ee soon ee fadligeeda iyo ajirkeeda Allah na siiyo, kuwii ka faa'iidaystana Allah naga dhigo. Waan isku keennaa inta isku keeni karno waana dadaalnaa. Een cibaadadeena kama tagno oo alxamdulillah waan cibaadeysanaa. Een haddana kama tagno inaan reerkii iyo hawsha xaafadda qabanno waliba iyadoo sii haysa bisha bisha Ramadaan oo kaleeto way sii yaadaa hawsha xaafaddu. oo dadka afur ayaa loo kariyaa cuntooyin kala duwan ayaa la kariyaa suxuur baa la kariyaa maalintii xitaa laga yaabaa in ciyaalka cunto loo kariyo oo ciyaal yaraa xaafadda joogaan dadku ay wada soomaneen marka saasay tahay oo hawsha badan tahay haddana alxamdulilah waan isku keennaa waan isku keennaa cibaadadii iyo afurkii labadaba waan wadanaa iyo hawsha inaan xaafadda u qabanno Een maxaan ku rahdaa afurkaas aan karinayna xitaa asaga ayaa ajir ah qofka inuu xisaabsada ayaa la rabaa inuu ajir ka helaa maxaa yeelay dad sooman buu afurinaya afurkooda u karinaya marka waa inaa aad xisaabsataa ajir iyo xasanaad aad ka xisaabsataa afurkaas aad garanaysid xitaa oo aad cibaado ahaan u qabsataa Een cibaadadaada kaletana aad sii laba jibaartaa marka aysan soonka ahayn yacni soon markaysan ahaan jirin si aad u cibaadeysa- u cibaadeysan jirtay si ka badan waa inaad u cibaadeysataa waana u cibaadeysanaa ilaahay ha naga aqbalo alxamdulilah Een marka wakaas waa isku keennaa wax dhib ahna kuma qabno alxamdulilah yacni waa wax dhibaato ah ama wax aan ka sheeganayna ma lahan waan isku keennaa hawsheenii iyo afurkii iyo hawsha xaafadda oo dhan waan qabanaa cibaadadeenii iyo soonkeenii iyo salaadeenii quraan akhriskeena waxeenina ayagana dhinac ayaan ka wadanaa magacaygu waa Xabsi Axmed waxaan ahay haweenka ku nool magaalada Dhobley haweenka ayagoo sooman way gutaan bisha Ramadaan cibaadadeeda bisha Ramadaan cibaadadeeda way gutaan hawsha gurigana way gutaan haweenkeena waa haween adag adag shaqada gurigana way kasoo bixi karaan iyo soonka way isku keeni karaan